markana dhinaca iyo wararka dalalka carabta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi carabta ayaa kulan ku lahaa magaalada qaahira waxaana ay kaga hadlayeen xiisadaha ka taagan qaar ka mida dalalka carabta iyo sidai ayse kaashi ugu yeelan lahaayeen ay uga yeelan lahaayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo shaqaalaha waa dhaqaalaha sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a xuseen saxnuuni
warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa looga hadlay xiisadaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha la xiriira amniga cuntada iyo sidii dalalka carabta ay u yeelan lahaayeen qorshe istaraatiiji ah oo ku aadan cuntada maadaama saameyn weyn ay ku yeesheen cudurka covid sagaal iyo toban iyo xiisada dagaal ee u dhexaysa ruushka iyo yukraina kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta oo ku qabsoomay magaaladan qaahira ayaa si gaar ah looga hadlay qadiyadda falastiin iyaga oo ku baaqay in shir caalami ah loo qabto magaalada barakaysan ee qudusa si ay u hesho taageero caalami ah wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa ka hadlay xiisada dalalka ciraaq suuriya yeman iyo liibiya waxaana lagu cambaareeyey waxa ay ugu yeereen fargelinta dowladaha iiraan iyo turkiga ay ku hayaan arrimaha gudaha qaar ka mid ah dalalka carabta sidoo kale shirkan ayaa looga hadlay xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan sidii dowladaha carabta garab istaag ay u siin lahaayaan dowladda federaalk ee soomaaliya bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa si cad ah loogu sheegay in soomaaliya laga taageero dhinacyada amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaarta ee ka alowsan dalkaasi shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ay shir guddoominaysay najla almanquusha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda liibiya ayaa lagu go'aamiyey in shirka soo socda lagu qabto dalka aljeeriya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa soo idlaaday xili shirka uu isaga baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shukri kadib marka ay hogaanka shirka la wareegtay nagla almanquusha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi liibiya xukuumadda qaahira ayaa sheegtay xukuumadda midnimada qaran ee dalka liibiya in ay tahay mid wakhtigeedu dhammaaday islamarkaasina baarlamaanka dalkaasi uu doortay ra-iisul wasaare cusub inkastoo arrintaasi dowladaha kale ee carabta aysan ka hadlayn xuseen saxnuuni v o a qaahira